Star FM News.
bismillaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan dhegeystayaal subax wanaagsan qodobadaan warkaidin kugu hayno waxaa ka mid ah guddi ka tirsan baarlamaanka oo bisha afaraad turxaan bixin doona safiiro magacaaban wasiirka arrimaha gudaha oo digniin kasoo saaray dhinaca dhulalka soomaaliyana dhegeystayaal waxaad markaasi maqli doontaan dowladda federaalk ee soomaaliya oo soo bandhigtay shabkadii ka dambeysay weerarkii hotel s y l kulan wacan subax wanaagsan mar kale waa subaxnimo axada taariikhdu waa afar iyo labaatanka bisha saddexaad ee maarsa sanadka labada kun labaatan iyo afarta qodobadaasi aad maqasheen kuwo kale faahfaahintooda kusoo dhawaada guddiga arrimaha gaashaandhigga sirdoonka iyo xiriirka arrimaha dibadda ee baarlamaanka dalka ayaa laga bilaabo afarta bish afarta ilaa iyo toban iyo kowda bisha afraad ee abriil ee sanadkani turxaan bixin doono shakhsiyaad loosoo magacaabay xilalka safiirnimada labaatan iyo kowdii bishan ayay ahayd markii uu guddoomiyaha baarlamaanka moses watangula uu markaasi moses watangula uu sheegay in xildhibaanada ah ay bisha dambe su-aalo la weydiin doono labaatan iyo afar qof uu soo magacaabay madaxweynaha dalka william ruto karaaniga golaha qaran ee xeerdejinta samuel njoroge ayaa dhankiisa kenyaanka ku booriyey inay soo gudbiyaan warbixinadooda ku aadan danjirayaasha la turxaan bixin doono ugu dambeyn shanta galabnimo ee labada bisha afraad ee abriil sideedii bishii toban iyo koowaad ee sanadkii hore labada kun saddex iyo labaatanka ayay ahayd markii uu baarlamaanka ansixiyey magacaabidda labaatan iyo toddoba safiir ah oo uu xilligaasi soo gudbiyey madaxweynaha dalka waxaana ka mid ahaa kuwa kenya ku matalaya dalalka koonfur afrika indiya ruwanda botswana maleesiya angola iyo jamhuuriyadda dimuqraadiga congo ee d r c wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran rofesor kadure kandhiki ayaa digniin adag u diray shakhsiyaadka dhaca dhulalka ee ismaamulka kijaadho iyo guud ahaan dalkani kenya waxa uu wacad ku maray wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran kadure kandhiki in laga qaadi doono tallaabooyin adag oo waafaqsan xeerarka wadanka kandhiki ayaa kadib kulan ah uu la qaatay saraakiisha ammaanka iyo ciidamada sirdoonka ee kijaadho sheegay in dowladda dhexe ay ka go-an tahay ciribtirka ee ciribtirka boobka markaasi la xiriira ee mid ka dhulayd meelaha ugu badan ay falalkani saameeyeen ee ka tirsan ismaamulka kijaadho ayuu wasiirku ku sheegay degmooyinka kitengela isinya kasiriyani iyo sidoo kale rongai wuxuu markaasi wasiirka arrimaha gudaha iyo maamulka qaran hoosta ka hariiqay inaanan marnaba laga gaabin doonin in gacanta lagu soo dhigo oo dacwada lagu soo ogo shakhsiyaadka geysta dhaca markaasi dhulalka la xiriira madaxa siyaasiyiinta laga tira badan yahay ee baarlamaanka dalka opio wandai ayaa dalbaday in xafiisyada ay baneeyaan wasiirada beeraha iyo ganacsiga ee wadanka muthika linturi iyo sidoo kale rabika miano waxaa markaasi labada wasiir uu ka eedeeyey inay carqaladeeyeen horumarka dhaqaalaha ee wadanka wuxuu tani weyneeyey in sida uu ku doodayo ay dhowr meer fasaxeen in wadanka lasoo geliyo bacrimin faalis ah sidoo kale wuxuu dalbaday inay iscasilaan mas-uuliyiinta ugu sarreeyo waaxda taya dhowrka dalka iyo sidoo kale baqaarka qaran ee lagu keydiya dalaga si baaritaan qoto dheer loo sameeyo dhowaan ay ahayd markii ciidamada waaxda dambi baarista dalka d c ida ismaamulka kakameega ku qabteen toddoba boqol oo markaasi kiisho bacrimin ah oo looga shakiyey inay faalis tahay halka shixnad kale oo ka kooban shan boqol iyo lixdan kiisha lagu qabtay ismaamulka baringo
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
hay-adda ammaanka ee dowladda ah oo gacanta ku haya galbaariseedka weerarkii ee markaasi weerarkii ka dhacay hotel s y l ayaa waxay gacanta ku dhigeen toban iyo lix eedeysanayaal ah oo ku lug lahaa weerarkaasi hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda soomaaliya ee nisa ayaa ku guulaysatay inay soo qabato sida markaasi war qoraal ah oo soo baxay lagu sheegay cabdinaasir daahir nuur oo ahaa shaqsigii la sheegay inuu suurageliyey in magaalada ay soo galaan gawaarida ee lagu geystay falkaasi ama weerarkii lagu qaaday hotel s y l ee xinjaabka villa soomaaliya sidoo kale dadka la qabtay waxaa ka mid ah ilaa iyo afar eedeysane oo markaasi ka diiwaangashan milkiyadda labada gaari ay markaasi adeegsanayeen kooxdii weerarka ka fulisay hotel s y l ee magaalada muqdisho waxaa kaleoo baarisa ay ku socotaa shan xubnood oo ka tirsan ciidanka ammaanka dowladda federaalk ee soomaaliya kuwaasi oo la sheegay inay ka shaqeynayeen baraha baarista ah ay markaasi kasoo gudbeen shakhsiyaadkii weerarka ku qaaday hotel s y l oo markaasi in yarun u jira madaxtooyada looga arrimiyo soomaaliya ee villa soomaaliya shacabka soomaaliyeed ayaa lala wadaagi doonaa cadeymo la sheegay inay noqon doonaan kuwo dhammaystiran kuwaasoo muujinayo ee dabcan eh, waxaa markaasi ay muujinayaan ka guungaarka hay-adaha baarista ee weerarkii hotel s y l lagu qaaday oo la sheegay in dhaawac iyo sidoo kale dhimashuba ay ka dhalatay ee weerarkaasi ayaana saacado badan markaasi qaatay shabkada ee la qabtay iyo eedeysanayaasha kale ee loo haysta kiiskan waxaa markaasi la sheegay in loo gudbin doono maxkamadda shaqada ku leh waxayna hortegi doonaan cadaaladda sida markaasi lagu sheegay war qoraal oo kasoo baxay dowladda federaalka ah ee soomaaliya gaar ahaan hay-adda nisa ama hay-adda nabad sugidda sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee nisa magaalada caasimada ah ee muqdisho ayaa markaasi la sheegaya inay ku tallaabsatay horumar ganacsi oo xoog leh isbeddelka dhinaca ganacsiga ee soomaaliya ah ayaa sii xoogeysanaya sida ay qoreysa warbaahinta radio muqdisho ee soomaaliya iyadoo shirkadaha waaweyn ee soomaaliya ku leeyihiin ee dibadaha qaarkood ah ee dalka la keenayo magaalada caasimada ah ee muqdisho ayaa si gaar looga dareemaya hor- horumar ganacsi oo baaxad leh waxaa la sheegay in muqdisho laga furay xarumihii ugu horreeyey tan iyo burburkii shirkadaha soo saara dharka iyo sidoo kale kabaha casriga ah oo laga hirgeliyey suuqyada markaasi jubba eh, iyo sidoo kale barako hypermarket ah kuwaasoo shacabka si weyn ay uga adeeganayaan xiliyadan ciidaha Eh, xuseen daahir shire oo ka mid ah mas-uuliyiinta ee shirkadahaasi ayaa markaasi ka hadlay faa-iidooyinka dhaqaale ee shirkadahani markaasi usoo kordhin karaan eh, dalka soomaaliyeed gudoomiye ku-xigeenka amniga degmada shangaani ee gobolka banaadir ayaa dhankiisa sheegay in xarumahani ganacsi ee laga furay magaala madaxda dalka muqdisho ay horumar kusoo kordhin karaan ganacsiga soomaaliya xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa dhankeeda waxay markaasi xaqiijisay si gaara madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa xaqiijiyey in dowladdu ay ku qasban tahay inay is- ilaashato shirkadaha markaasi waaweyn ee soomaaliya isagoona tusaale usoo qaatay sida dowladaha dalalka kale ee hormar ay u ilaashadaan shirkadaha waaweyn ee wax soo saarka ku leh dalalkaasi iyo sida loo ilaaliyo wuxuu markaasi dhankooda ugu baaqay inay iyagana dowladda ku garabsiiyaan waxyaabaha ay canshuurtu ka mid ka tahay ciidamada militariga israa'iil ayaa duqeymo dhanka cirka iyo dhulka ka geystay magaalada khan yunis waxaa sidoo kale ay markaasi bartilmaameedsadeen guryo ku yaala magaalooyinka rava iyo sidoo kale daar albala warbaahinta maxalliga ah ee falastiin ayaa ku waramayso in duqeymaha lagu dilay ugu yaraan toban iyo afar ruux dhanka kale xubin ka tirsan ururka xamaas ayaa warbaahinta aljaziira u sheegay in israa'iil ay diiday soo jeedin ku aadanayd heshiis xabad joojina tan ayaa imaanayso iyadoo ugu yaraan soddon iyo laba kun boqol afartan iyo laba qof oo falastiiniyiin ah lagu dilay khaza halka toddobaatan iyo afar kun afar boqol toban iyo laba kalena la dhaawacay tan iyo toddobadii bishii tobanaad ee sanadkii hore qodobkaasi ayaa ugu dambeeyey warkii subaxood kala socoteen idaacadda istaahif mocodka weelka waqooyi barnaamij xmed guridin akhrinayay maxamed axmed khaliif inoo farsameynayay taniintiina dib u kulmayna nabadahada